bismillahi raxmaan raxiim walaal jamaal aad baa umahadsan tahay marka hore waxaan ummadda soomaaliyed uga tacsiyeynaya masiibadii qaran ee afar tobankii oktoobar ee sanadkii hore ummadda soomaaliyeed ku dhacday waxaan leeyahay dadkii dhintay ilahay naxariis janna ha ka waraabiyo dhammaan inta kalena qalbiga allah u qaboojiyo intaa kadib walaal maalinta aniga qadar toban daqiiqa ka hor ayaan ka gudbay isgooskii la oran jiray zoobe ee hadda loo bixiyay afar iyo tobanka octoobar marka aan meesha marayay waxaa ka jirta nolol waxaa ka jirtay zaxmad waxaa ka jirtay farxad oo dadku waxay ka mid ahayd isgoosyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho markii aan gaaray xafiiskayga ee ku yaala xarunta dowladda hoose ee xamar ee degmada xamarweyne ku yaala wuxuu u jiraa qiyaastii afar kilomitr ayaan qaraxa maqlay waxayna iila ekayd guri ugu dhegan oo kale isla qadar daqiiqada kadibna waxaan ku laabtay meeshii indhahayga waxay qabteen argagax musiibo iyo wax qof bini aadan uusan qiyaasan karin sababtoo ah waxaa maskaxdayda mar walba ay arkaysay daqiiqado ka hor meeshii aan maray ee nolol ka jirtay oo marka aan soo laabtay uu ka jira anfariir iyo argagax waa tahay hadda sanad ayaa kasoo wareegatay musiibadaasi dhacday welina uur ku taallo ayay shacabka soomaaliyeed ku reebtay arrinta iyada ah maxaa laga baran karaa maxaase dadka soomaaliyeed ay sameeyeen si dadku ay isu gurmadaan runtii marka la fiiriyo horta masiibadii nagu dhacday waxay ahayd masiibo qaran waxaana raacday gurmad qaran waxaana looga baxay midnimo qaran oo ummadda soomaaliyeed ay isku wada ay ku wada midoobeen maanta oo ay ay tahay waktigii ay sana jirsatay xaqiiqatan waxay ku wanaagsan tahay in xusuus qaran ay noqoto oo la xusuusto xusuustaas oo ah laba shay in dhammaan ummadda soomaaliyeed shacab iyo dowlad ciidan iyo shacab siyaasi iyo qof caadiba in si midnimo leh loogu duceeyo dadkii meesha ku dhintay isla markaana midda kalena ay tahay in la isxusuusiyo laba shay mid waxay tahay dhibka ay noo geysteen qolada argagixisatada argagixisada ee xasuuqaas ba-an meesha ka geysta oo aan dadka kala saarayn inay yihiin cadow weyna oo cadow halnoo ah midda labaadna inaan isxusuusino ummadda soomaaliyeed siday isugu gurmatay gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo xaqiiqatan la-aantood aan meesha marnaba laga laga samata baxeen waxaan aniguna aaminsanahay gabadha yarad ee buskutka boosaaso kasoo dhiibtay ee tiri haliga gaarsiiyo gurmudka ha lagu daro waa waxa aniga soo dhiibay ayaa runtii midnimo taa ah macnaheedu waxay tahay ummadda soomaaliyeed baa waxay wada noqoto uurba uur haddii aan usoo noqdo arrin kale waxa laga baran karo waxay tahay midnimada ummadda soomaaliyeed oo mid ah doorka dhalinyarada isagana oo shariif ah iyo sidoo kale xaqiiqatan in la fahmo waxyaabaha lala dagaalamaya ee argagixisada caalamiga ah in aan looga adkaan karin qori laakiin looga adkaan karo bulshadoo iskaashato oo ah ciidanka naftii hura ah ee nafta noo hurayo iyo shacabka isagana ee qaaligae sidaan loogu gurmaday in loo helo buundadii kalsoonida dhisaysay si ay isku kaashadaan cadowgana meel looga soo wada jeesto dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya inkastoo shabaab ilaa haddeertan intay soo istaageen ay aysan jirin meel ay ku sheegteen weerarkaasi bartilmaameedka muxuu muuqdaa inuu meesha ahaa mise wuxuu ula muuqdaa mid soo qaldamay walaal waad mahadsan tahay horta waxaan waxaan ka war waxaan ka warhaynaa aan aan natureka ee ee qolada argagixisatada ee markastaba ummadda soomaaliyeed ay u geysan jiraan waxaan xasuusanaa hotelkii shaamo ardaydii qalinjibinta ka socotay waxaan xasuusanaa harkahii saamaha waxaan xasuusanaa tiyaatarkii waxaasoo mashaqa iyo masiibo iyo anfariira ayagaa geysteen ummadda soomaaliyeedana u geysteen middanna waxay waxba kama duwano oo waxaad moodaa in ummadda soomaaliyeed aysan kala saar lahayn aysan kala soc lahayn oo qaraxa marka uu dhaco oo qof shacaba oo waxba aanan galabsan oo mar walbo dhibaatada ay ku gaarto ama ku dhinto ama ku dhaawacmo saa darteed xaqiiqatan marka runta laga hadlo waxa ay tahay waa cadow aan aan na kala saarayn oo aan na kala jeclayn mawdku ilahay baa og goorta uu imaanayo ama nafta waktiga go-as ilaahay baa og laakiin waa cadow aan na kala jeclayn oo ay tahay inaan isku kaashanaa aan cadowga ummadda soomaaliyeed uga difaaci lahayn markii qaraxaas uu dhacay sanad ka hor afar iyo toban octoobar xaaladdu sida ay ahayd waad ka warqabtaa oo adiga iyo dad kaleoo aad u fara badan waxay u istaageen sidii shacabka ay isu gargaari lahaayeen oo laisku gurman lahaa sidaad sheegtayna meelo badan oo soomaaliya joogto waa laisku soo gurmaday oo si qaran ayaa dadku ay uga gudbeen hadda waddanka ayaad ku soo laabatay waad aragtaa waxaa laga yaabaa in isgooskii aad martay zoobe ee weerarkaasi uu ka dhacay markaad fiirisid sida xilligaasi ay wax u dhaceen iyo baaxadda qaraxaasi uu leekaa iyo dadkii oo hadda noloshooda dib u soo ceshtay maxaase cashar oo meesha kaaga bixi kara runtii dadka soomaaliyeed waa dad adkaysi badan cashirka runtii meesha ka baxayna waxay tahay midnimada ummadda soomaliyeed lakin waxaan rabaa inaan fursaddan kaga faa'iidaysto adkaysiga marka laga hadlayo micnihiisu ma ahan in adkaysiga ay wax kugu dhacaan kadibna aad hahaabataa oo haddana aad ka socotaa laakiin adkaysiga waxa uu yahay inay wax kugu dhacaan wax ka barataa oo aysan beri kugu soo laaban ka ayaa adkaysiga saxda ah saa darteed ummadda soomaaliyed waxaan ku naqaanaa dhabar adayg waxaan ku naqaanaa adkaysi waxaan ku naqaanaa in ay wadihiin markay isu tagaan in ay cirkana toli karaan waa tamaamaadii ornayd ummadan markay isku tagtana wax weyn ayay suurtageliyaan waxaan qabaa marka waxaan anigu aaminsanaha shaksiyan ummadda soomaaliyeed waxyaabaha laga baran kara ay tahay midnimada ay sameeyeen laakiin haddana adkaysigu inuu noqdo waxay nagu dhacay inaan wax ka baranno oo aysan dib dambe noogu dhicin waxaa jirtay dadkuna ay kugu xasuustaan markuu weerarkaasuu dhacay kadib calaamad ayaa garabka kugu xirnayd oo laga yaabeen muddo sanad ah aadan iska bedelin ay ku qornayd afar iy tobanka oktoobar calaamad guduudan bal iyada maxay ka tarjumaysaa haddase maadaama sanad uu kasoo heri ma laga yaabaa in la gaaray xilligaad digi lahayd calaamadan horta waxaan rabaa in loo fahmo waa xusuus qaran oo lagu xusuusanayo masiibadii meesha ka dhacday oo ay ahayd marna dhibtii nagu dhacday marna sidii aan isugu gurmanay waan ogahay in ay tahay uur ku taalo oo oo ay hadda sana jirsatay oo aan qiyaasi karo nolol badan inay ka dambeysay oo aan dhihi karo dadku qaarkood waxaa laga yaabaa inkastoo ay uur ku taallo markaas ku tahay lakiin haddana inay nolol kala samaysteen insha allahu tacaala hadda way sana jirsatay insha allahu tacaala si aysan uur ku taallada usoo laaban wuxuu qorshahaygu yahay in aan dhigo hadduu alla idmo dhalinyaraadu fara badan ayaa doorkii aad ku lahayd ugurmashada dadkaasi shacabka ee soomaaliyeed markii weerarkuu dhacay u arkay mid soo jiidasho mudan oo taageero aad fara badna aad ku hesho oo maadaama nin dhalinyaro gobolka banaadirna soo hogaamiye aad ahayd marka dhalinyaradaasi adiga si gaara ku taageeraya ama u arkay doorka aad waday inuu mid ayaga ka tarjumaya uu ahaa maxaad ugu baaqaysaa waxaan marka hore ugu baaqayaa dhalinyaradaas inaan idhaahdo aan dhalinyaroy aan anigu ma odhanayo waxaad tihiin mustaqbalka laakiin waxaan leeyahay waxaad tihiin maanta mustaqbalka idinka ayay tahay in aad diyaarsataan mustaqbalkan waxaa u diyaari kar waxaa u diyaari waxaad u diyaarin kartaan in aad wadajir oo aada midoodaan waxaan runtii idinkaga mahadcelinayaa doorkii shariifka ahaa ee wanaagsanaa ee doorkii runtii aad iyo aad u sarreeyay aad ka qaadateen musiibadii afar iyo tobankii oktoobar anigu shaksiyan waxa aan qabtay waxay ka mid aheyd waxa ummadda soomaaliyeed ay qabteen dhalinyarada anigu waxay igeliyeen dhiirigelin aada u weyn waxaa xusuus mudan aan kaga faa'iidaysanaya fursaddan qof dhalinyaro ah oo xanuunsan oo sariir saaran iisoo diray qoraal habeenkii musiibada ay dhacday oo markii gurmad aan ku baaqay yidhi aan waan xiganayaa guddoomiye waxaan idaacadaha ka dhegaystay in aad gurmad ku baaqday in dhiig la shubo waan xanuunsanahay dhiig ma shubi karo mana soo gurman karo laakiin ilaahay waxaan idinkaga baryaa inuu ilaahay idinla garab galo idinku guuleeyo aad bay ii taabata runtii waan ku celiyo waana u mahadnaqay waxaan ku yihi ilahay waxaan ka baryayaa in ajirkaas uu ilahay ku siiyo niyadan waa nagala joogtaa dhalinyaradaas waa astaanta ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in midnimadooda markasta ay ku dadaalaan maanta ayay leeyihiin mustaqbalkan ayagaa diri diyaarsan karo gabagabadii waxaan rabaa sidoo kale inaan ku baaqo midnimo ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaanna inaan aad aada ugu baaqo dadka soomaaliyeed ee ilaahay xoolaha siiyey waxaan ka codsanayaa anigoo og soomaalida deeqsinimadeeda waxaan ka codsanayaa agoontii ku agoontoobay ama rajo ku noqotay musiibadii afartanka oktoobar in aan marnaba la ilaawin maadaama ilahay dadka xoolo uu siiyo deeqsina ay yihiin ay dadkaa gaara intaa ayaan ayadana kaga faa'iidaysanaya fursaddan